abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah deegaanada jubbaland ayaa galaaftay ilaa soddon iyo afar kun oo neef sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland iyadoo sidoo kalena laga cabsi qabo in ay saameyn ku yeelato dadka kuwaasi oo u adkaysan waayey oonka iyo haraadka ka jira dhulka miyiga wasaaradda xanaanada xoolaha ee jubbaland ayaa soo saartay warbixin la xiriirta baaxadda abaaraha ay saameynta ku yeesheen xoolaha nool wariyaha v o eda ee kismaayo aadan maxamed salaad ayaa arrintan ka waraystay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland maxamed nuur cali
runtii guud ahaan dhibaato badana ka taagan oo jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo gobolka geeda markii tootal ahaan laisku daro lo-oda dhimatay waa laba iyo labaatan kun intaadana soo gaartay dhimashada geelana waa sagaal kun saddexda gobol ee dowlad goboleedka jubbaland sidaan ogaanay dhimashada arigana waa laba kun iyo iyo toddoba boqol markii la fiiriyo xoolaha la rarto oo dameeraha oo kalena waa saddex boqol sidaa daraaddeed marka tilada guud waxay noqonaysaa soddon iyo afar kun inay ku dhinteen abaarta ilaa hadda aan ognahay oo estimation aan sameynay de ma dul istaagin laakiin sidaynu riboodka noogu soo gudbiyeen dhammaan isku duwayaasheena iyo riboodadii assessmentigii aan sameynay qiimeyntii la sameynayo wasiir bal waxaad nooga warantaa abaar baad ka hadashaan inta badan ama jubbaland haddii la yidhaahdo ilaa iyo hadda maxaa tallaabo ah oo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo guud ahaan maamulkaba ay ka qaadeen si dadka loogu gurman lahaa
waa su-aal wanaagsan runtii waad mahadsan tahay runtii wasaaraddu dadaalkeeda ma yareen runtii marka laga yaabo abaaraha horta inta badan way soo laalaabtaan oo waxaa laga yaabaa adkaysiga dadka inay yaryihiin dadka soomaaliyeed dhibaato guud oo jubbaland gaarku ahana jirto oo ah in marna dadka ay ka qaxaan biyo oo fatahaadaay ka qaxaan marna ay abaar ka qaxaan marka dee arin guud oo dhibaato guud oo jirto waay horta taas waa wax rabaaniya oo aanada waxba kama qaban karno laakiin si guud oo siyaasad guud in laga yeesho bay u baahan tahay wasaaraddu ka wasaarad ahaan anagu xanaanada xoolaha waxaan sameynay baaritaano lagu xaqiijinayo markii ay soo ifbaheen inay jiraan xanuuno oo dhanka geela ah waxaan isku daynay inaan la xiriirno wasaaraddii federaalka runtii saad loo socoto waxaa jirto siyaasadda caafimaadka xoolaha wasaaradda federaalka nooga nooga wakiila sababtoo ah anaga state maamul goboleed ka tirsan dowladda federaalka anah marka markii dhibaatooyinka ama waxyaabaha siyaasadda federaalka saameyn ay tahay ayagan xiriir kala sameyna ayagan kala xiriirnay tiradhoor jaraan kala hadalnay sambalki dhiiggi waan qaadnay wasaaradda federaalku way ku mahadsan tahay intii tabarteeda hidaayada noo sheegtay noo soo gudbisay laabkii qaranka ayaa jiro shaybaarka markii la fiiriyo waxaa rift valley keliya laga baari karaa way samaysay wasaaradda dadaalkaas way samaysay baaritaanka way samaysay mar ayaa shir jiray oo laisku yimid oo dowladaha ethoobiya iyo kenya iyo dowladda federaalka soomaaliya ay isugu yimaadeen xanuunadan geeska africa oo geela laga hadlayay marka siyaasad ahaan dee dowladda federaalka annagana matasho waxaa layidhi dhiigga inta la qaado wadanka laguma soo baari karo siyaasad ahaan waxaa laga yaabaa in arrimo kale ay jiraan marka annaga wixii dadaalkeena ahaa ka isteed ahaan waan sameynay waxaa jiray abaaraha markay yimaadeen laftarkooda xeerka ay gaarsiisan yihiin waan la soconay dhaqdhaqaaqooda qiimeenaan sameynaynay wixii karaankeena wasaaraddu waxay samaysay dawooyin yaryar bay sameynaysay gobolka gedo oo kale ilaa lixdan kun oo neef baa laga daweeyey oo hay-adan d r c aan la kaashanay hadda laftarkeeda hay-adihii waxaan sameynay marka assessment qiimeyn aan sameynay wasaaradda inta karaankeeda ahana way qabatay inta kalena hay-adihii yaan la wadaagnay marka
wasaaradda xanaanada xoolaha maxaa ka hortaagan in sidan oo kale abaaruhu ay u diyaar garowdo waxaa looga bartay wasaaradaha oo kale xanaanada xoolaha inay ka diyaar garoobaan abaaraha sidan oo kale markay dhacaan oo calafka xoolaha la diyaariyo maxaa wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland u diiday in calafkii xooluhu ay diyaariso waa su-aal aada u muhiim ah waa qorshaha way noogu jirtaa hase ahaatee saad la socoto dalka soomaaliya dee dowladisidiisa weli meeshii la rabay ilaa damaanan gaarin oo de waxaa laga yaaba amni xaalado amni inay jiraan duruufo dhaqaale kale inay jiraan saad la socoto aniga muddo hadda waxaan joogaa ilaa dhowr bilooda intaasna waan waan waan waan waan wadnay hawshaas in
kaasi waxa uu ahaa wasiirka xanaanada xoolaha jubbaland maxamed nuur cali waxa uu u warramayey wariyaheenna magaalada kismaayo aadan maxamed salaad